safiirka cusub ee dalka masar maxamed ibraahim nasar oo nagu soo booqday xarunta dowladda hoose ee muqdisho safiirku shalay ayaa madaxweynuhu waraaqihii aqoonsiga kala guddoomay maantana inaan kulankan wada yeelano oo runtii aan uga mahad celinayno dowladda masar taageeradeeda soomaaliya iyo taariikhdii fog ee aan wada lahayn soomaaliya iyo masar oo weliba dadkeenii waagii wax bartay aan xasuusanno macallimiintii iyo barofesooradii masaaridii ee dalkan wax ka dhigayay iyo iskuulladii badnaa ay ku lahaayeen maantana waxaa farxadda in iskuulka fifteen may ay macallimiin masaariya nala joogaan oo ayagana uga mahad celinay taasna aan rajeynayno in xiriirkii gobolka banaadir iyo dalka masarba aan dib usoo hagaajino waxaan kaloo ka wada hadalnay sidii cairo iyo muqdisho loo hagaajin lahaa oo aan u wada yeelan lahayn mataaneyn labada magaalo labada caasimadood runtii sidii caasimaddan horumarkeeda looga qayb qaadan lahaa waxaan kaloo ka wada hadalnay sidii shirkadaha masaarida ay uga qayb qaadan lahayn dib u dhiska dalka oon rajeynayno inay mar dhowna safaaraddooda halkan ka dhisan doonaan marka aad iyo aad aan usoo dhaweyneynaa